halkan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho kuna soo dhawaada warkaaweyn qodobada ugu daran waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ugu baaqay inuu wax ka qabto daroogada kasoo degaysa dekeda magaalada muqdisho hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo in ka badan kun qoys gargaar mucaawinaha ugu qaybisay duleedka degmada dayniile ee gobolka banaadir senator ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliyeed ayaa sheegtay in marnaba aysan ogolaanin in dadka iyo mutasho lacagtooda loo diro israa'il si ay u dilaan falastiiniyiinta sidee magaalada caabudwaaq looga dareemayaa diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga oo maalmo qore ay kaarsan yihiin digta horeysa faadumo caadleh oo ganacsatada soomaaliyeed ku sheegtay inay carruurta ay barayaan balwad waa sida hadalka ugu dhigtay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha abriil laba kun iyo afar iyo labaatan dulmarka warkaygaad maqshay markan gudoomiyaha gobolka banaadir ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu ugu baaqay in wax uu ka qabto daroogada kasoo degaysa dekada magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa arrimaas
soomaaliya raashinka dhacay daawada dhacdo tayada aan lahayn mukhaadaraadka xashiishka daroogada wax alle waxay waddamadii soo saaray xataa iska joojiyeen ayaa maanta waddankeena inta la keenaa lagu iibiyo haayaa heer hadda waxaan maraynaa loo soo ekaysiiye nacnaci ama firimigii sigaarka loo soo ekaysiiyey ee qofku cunugu uu sigaar haysto oo loo qabo inuu sigaar cabu haayo firimigina uu yeerinaayo ayaa ma maalmaha ciiddaa loogu tala galay daafaheeda hadday ahaa leeda yaakshiid hadday ahaa leeda heliwaa hadday ahaa leeda kaaraan oo meel la yidhahda jamhuuriya oo barxad ah hadday ahaa leeda meelo fara badan ayuu tegay isagoo shacabkiisa iyo bulshada soomaaliyeed kala qaybgelaayo xiliyadaasi kulamada jira markaasi kala qaybgelaayo taas waxay ku tusaysaa ra-iisul wasaaruhu inuusan ahayn nin dadkiisa iskala weyn nin bac ay ku xihan tahay oo meel walba ka cabsanaayo nin maaragtay bulshadan iyo dadkan ku soo dhex koray kuna soo dhex waxbartay muddo badanay ka shaqaynaayey taas ayay daliil u tahay marka waxaan leenahay ra-iisul wasaare waa ku mahadsan tahay caawa waxay tahay ka dhigan tahay xafladdaani cashada ah mudan ra-iisul wasaare mahadsanid ayay ka dhigan tahay xala waxay aday mudane mahadsanid xildhibaanada iyo xala mudane mahadsanid caawana waxaa waaye mudan ra-isul wasaare mahadsanid maadaama aad kaxda nala joogto annaga waa nimaadnaa waa meelihii dee sida gaarka ah mas-uuliyadda nooga saareed laakiin adigu inaad caawa halkan aad timaado annagoo ogsoon hawsha baaxadda leh ee kuu taallo iyo inaad halkan timaado wax weyn ayay noo tahy intaas kadib waxaan si gaar ugu mahad celinayaa maamulka degmada kaxda ugu horeeya guddoomiyahooda ee xafladdan afurwadareedkan caawa soo qabanqaabiyey ee runtii aan dareemaayo inay juhdi badan ay geliyeen waa ku mahadsanyin ayaan leeyahay oo xataa guddoomiye ku-xogeenkooda arrimaha bulshada isagoo dhaawaca uu nala joogo caawa taasna waxaan leeyahay maamulka degmada way ku mahadsan yihin sidaas si lamid a waxaan u mahad celinayaa odayaasha dhaqanka ee degmada kaxda iyo dhallinyaradoodaba oo runtii barnaamijka aan kala shaqeeyey maamulka degmada oo caawa halkaan ugu martigeliyay idinkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intaas kadib degmada kaxda waa sida la sheegay waa degmada ugu yar degmooyinka inkastoon rabna hadda inaan
hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa waxaa in ka badan kun qoys deeq ugu qaybisay degmada daymiile ee duleedka ah magaalada muqdisho cabduqaadir indhooy ayaa dhammaystiraya warkan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa maanta oo arbacaha waxay kun iyo shan boqol oo qoys gargaar mucaawinaha ugu qaybisay duleedka degmada daniele qoysaskan ayaa waxay kasoo barakaceen deegaano hoos taga degmada buraha kabe ee gobolka baay waxaana ay wajahayeen maalmihii ugu dambeeyey xaalad adag oo dhanka nolosha ah agaasimaha waaxda gargaarka ee soodma saare cali yuusuf oo goobjoog ka ahayd qaybinta gargaarkan ayaa ka warbixisay gargaarka kani
waxaan maanta aan joognaa duleedka degmada dayniile Ee, waxaan ku qaybinaynaa raashin kun iyo shan boqol oo qoys oo kasoo ka soo qaxay een, deegaanka buurha kabe iyo deegaamada u dhow oo uu wakiil ka yahay xildhibaan maxamed aadan Ee, ayna naga guddoomayaan s- een, nabadoonka een, xildhibaanka Een, wax- raashinkaas oo nooga yimid dowladda ruushka waxaan ugu talagalnay inaan maaragtay dadkan masaakiinta ah ee dhulkoodii iyo beerahoodii iyo guryahoodii ay ka- ka soo barakacay oo ku dhaqan deegaanka ee, deegaankan inaan siino oo ay maadaama bishii barakaysnaad maalmihii ugu dambeysay aan ku jirno in ay ka dhigtaan afur una isticmaalaan guryahooda een, ayna qaataan waxaan aad ugu mahad celinaynaa een, dadka halkan maanta u oggolaaday dadkan in ay wax ku qaybsadaan ee, oo uu ka mid yahay guddoomiyaha waaxdan aan taagannahay ee, dhinaca amniga iyo dadkii meeshaan lahaa waxaan idin leenahay jasaakallaahu khayran sida aad dadkan maaragtay ugu soo dhoweyseen waxaa ilaahay si nabadqabah uu noogu dhammeeyey barnaamijkan
dhinaca kale qaar ka mid ah qoysaska gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa u mahadnaqay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo mar walba u taagan caawinta bulshada soomaaliyeed Een, aad iyo aad baa u mahadsantihiin Een, inta nooga talagashay oo inaan na soo gaarsiiyaan Een, insha allahu khayr macaawinada waa uga mahad celinaynaa hay-adda masiibooyinka iyo maareynta inta raashinka nooga talagashay aad iyo aada uga mahadsan yihiin maanta waana soo gaartay waana qaadanay si nabadaa u qaadanay waa ku mahadsan yihiin aad iyo aadaa u mahadsan yihiin hay-adda masiibooyinka maareynta waa ku mahadsan tahay deeqda ayna soo gaarsiisay boqolkiiba boqol aad iyo aad ay u mahadsan tahay deeqdayna waa qaadanay waa ku fadhinaa insha allah intaan ka badanna waa ka rajaynaynaa haddii alla idmo insha allah cabduqaadir cismaan dhow warbaahinta dalsan abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya abli
senator ilhaan cumar ayaa waxa ay sheegtay in marnaba aysan ogolaanayn in dadka ay matasho lacagtooda loo diro israel si ay u dilaan falastiiniyiinta iyadoo arrimahaas ka hadlaysana waxay tiri
sanadkan waxaan u malaynayaa een, tartan aan ku jirnaa aniga tartan aan ka walwalsanahay ma aha because waxaan u malaynayaa waa tartankii koowaad oo een, xaq iyo qalad eh, lagu kala jiro Een, waa tartankii koowaad oo een, aniga haddii aan ahay qof congress fadhiyo oo aan s- aaminsanahay dhinaca taariikhda saxsan in ay aan aan ka shaqaynaayo een, cadaalad aan u shaqaynaayo in dad masaakiin la dilo in annaga lacagteena tax dollarka ah aanan lagu dilin dad masaakiin ah aan ka shaqaynaayo dadka ila tartamaayana ay leeyihiin dadka dadka dilooyo aa xaq leh dadka dadka dilooyo aan u baahannahay in aan aan hub siino dadka dadka ee, ee, cuntada u diidooyo aan u baahannahay inaan lacag siino marka waa waxaan u malaynayaa hadde ee, ee, tartankii ugu ee, een, um, ee, ugu ugu fududaa in uu noqon doono waxaan aaminsanahay een, sida aan aan u ognahay boqolkiiba siddeetan inta dad aan matalo inay rabaan ceasefire waxaan ognahay een, eh, boqolkiiba sideed siddeetan dadka aan matalno in ay cadaalad rabaan boqolkiiba siddeetan dadka aan matalno in aynan rabin lacagtooda in loo diro israa'iil dad masaakiin sida ay u disho marka alxamdulilah waxaan u malaynayaa afar sano ka hor iyo laba sano ka hor waxaa waa dadkii i- i- een, eh, ka xumaan jiray mar kasta oo israa'iil waxaan ka sheego iyaga maanta inay la dhudhuumanayaan Een, waxoodii oo annagana aan aan dhinaca cadaaladda aan aan taagannahay marka insha allah waxaan fili doonaa waxaan filanayaa in idinkoo dhan haddee maalintii doorashada ay imaataan idin wada arki doono een aad walaalihiin u sheegi doontiin oo qaraabadiina aad la socon la socodsiin doontiin sidii minneapolis iyo saddex iyo tobanka kale magaalo oo aan matalno dadkoo dhan ay ay u soo baxaan ee, een aan aan u wada gurmano marka waa ku mahadsantihiin caawa sida sharafta leh aad eh, uga soo een, qayb gasheen waana ku faraxsanahay brian coyle inaan ka dhignay because wiilkayga mar kasta aan dhaho xafladahan ii raac mayuu i dhahaa laakiin brian coyle aa u soconaa markaan dhahay wuu i soo raacay caawo een, ma ogi meeluu ku dhuuntay hadda Een, stageka markaan qaad wuxuu ka cabsooday aan u malaynaa inaan eh, farta ku muujiyo marka waa mahadsan tihiin kulligiin ramadaan mubaarak ciid eh, mubaarak haddii aanan um, is is aragin in ciidda ka hor Een, dhammaan aad iyo aad aad aan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta le caawa aan oogala soo qayb gasheen xafladda aaneyti mahadsan Thank you all for
guud ahaan warkii habeeraadii hadalsan aad kala socoteena waa naga intaa ciddu warkayga seego barahna bulshada ayay ka heli karaan warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idiina sidaas iyo ammaanaha la cabdiwahaab abdiqaadir xasan aan umahadsan yahay dhanka farsamada ku jiray
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel